إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakadda shabaab ulmujaahidiin ayaa madaafiicu ay ku garaaceen saldhig ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe dad shacab ah oo ku nool degmada dayniide ayaa waxay ka cabanayaan dhulboob ay ku hayso dowladda federaalka ah filimkii dhowaan laga soo saaray dagaalkii deegaanka budbud ee walaayada galguduud ayaa xalay waxaa lagu daawaday degmada galhariiri ee walaayadaas dad ayaa waxay ku dhinteen roob xooggan oo ka da'ay magaalada muqdisho kaas oo saamayn weyn yeeshay maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu kordhiyey canshuurta uu gaadiidleyda ka qaado iyadoo arrintaana gaadiidleydu ka cabanayaan ragga ku shaqaysta mootooyinka bajaajka ee muqdisho ku sugan ayaa ka cabanaya waddooyinka oo ay jareen biyaha roobka maamulkuna aanu waxba ka qaban inta waa qodobadii warka waaweyne dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakadda shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay madaafiici ku garaacay saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe haashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya wararka naga soo gaara ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay madaafiic ku garaaceen xero ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan madaafiicda lagu garaacay ayaa ku sugnaa deegaanka ceel cali axmed ee hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe waxay wararku sheegayaan in tiro madaafiica ay ku hoobatay saldhigii ay ciidamadaas ku sugnaayeen islamarkaana ay jiraan khasaarooyin kala duwan wararka ayaa intaa ku daraya in markii duqayntu joogsatay kadib ay ciidamadaas isaga carareen xeradii ay ku sugnaayeen iyagoo cabsi ka qabay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar toosa ku soo qaadaan waxaana ay wararku sheegayaan inaan ciidamadaasi weli dib ugu laaban xeradii lagula garaacay madaafiicda sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan galcad ayaa waxaa soo wajahay cabsi xooggan kadib markii ay maqleen in saaxiibadood lagu helay ceel cali axmed waxaana ilaa xalay ay ridayeen rasaas xooggan taas oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay cabsida iyo walwalka ay la nool yihiin ciidamada dowladda federaalka ee lagu shubay furumaha dagaalka maalmo ka hor degmada galcad waxaa ka baxsaday ciidamo boqol ka dhow kuwaas oo ka cabsi qabay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar xasmina kusoo afjaraan ciidamada dowladda federaalka ah oo diyaaradaha shisheeye oo kor ka taageerayaan ayaa weerar qar iska tuurnimo ah ku qaaday gobollo ay ka mid yihiin galgaduud iyo sidoo kale shabeellada dhexe waxaana hadda la soo gudboonaatay xaalad aysan filanayn kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo rogaal celisay islamarkaana soo afjartay xeryo badan oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo askartii halkaa lagu helay ee noqdeen dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale hubkoodii oo lala wareegay dad shacab oo ku nool degmada daynile ayaa waxay ka cabanayaan dhulboob xooggan oo ay ku hayso dowladda federaalka ah mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya dadkan oo ka kooban dhowr qoys kuna nool degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa sheegayay inay dhulboob ku hayaan saraakiil ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo doonayay inay dhulkooda ugala wareegaan qoray caaradiis waxay tilmaameen in markii hore dhar shacab loo soo gashtay kadibna loo sheegay danta laga leeyahay markii ay diideenna hubka loo soo qaatay tuutaha dowladda federaalkana loo soo xirtay
anigoo reer ismaan caddaa weji macaale culadkoodiya wakiil musarrifana ka ah in goofti aan lahayn nagala boobaayo ha nagala boobee waxaa naga boobaaya niman shaati dawlo iyo qola dawlo wata goofkayn haddaan tagno shafka xabad nagala gelaa
war wallaahi inaysan xalaal naqayn xalaal naqa ma doonto gobolku har maqlo madaxweyne ha maqlo annagu waxaan saboodgarayhaynaa dadka cabanaya oo awal beenaan moodaynay waxaan soo aragnay dhulki waxaan soo aragnay cagafti waxaan soo aragnay tuugadii dhacayday tuugadaasu ma dhici karto iska dhaaf dadka goof kale xataa ma dhici karaan dad kale oo xooga iska dhaafe
nin oday ah oo ka mid ah dadka dhulka laga boobayo ayaa sheegay in lagu yidhi dhulka adigu ma lihid nin aan hub haysanna wax ma lahan karo meeshaan goofaa ku taal ab ab waaye laba boqoloo sano ka saa'idaa la deggan yahoo layska dhexlaayay dad dhaxal u leh oo maataahoo goofleeyahaa deggan niman hubaysan oo ciidan wata oo milatari lagu sheegayaa yimid adinku wax ma lahaa kartiine ka wareega meeshay yidhaheen adinku wax ma lahaa kartiin nimankan haysan wax ma lahaa karo dabajeexa nimaan wadan wax ma lahaa karaa timid mana aqbalayno ugu dambayntii dadkan ayaa sheegay inay difaacanayaan dhulkooda haddii aysan dowladda federaalku ka qaban kuwa hantidooda ugu awood sheeganaya war ha nagala soo gaaro haddii aan nagala soo gaari karin war ahala'aanimahayso waa kuwa garbahayga dhooba nin aan cilindhaasan karan ma jiro nimaan tuuta soo tuuti markaan kirow naqdaba kirowba naqdaba iigu fadhiiso dhashiikaada dhex keen aakaada dhex deji kabacdi xoogaan ku siihaa markaan hebel iyo hebel iska racdeeyo tuuta annugu kiraymayna waaba haysanaaba tuuta kiraymayno qora kiraymayno kii aan intaas haysanno ma hayaalla war dhibaatadaasa laga hortago cidday qusaysay ka hortag khaasatan gobolka banaandir oo degmadaanu ka taallo hadda kahor cabashaan ka jeedinay tii aydoon laxalnaa tanu timiday mid kalaa soo socota mid saddexaad la sugi mayna gacmahoo dhiig le dhimasho dhaawac intaas la sugaa dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh ayaa markii lasoo doortayba waxay bilowday inay dhulboob kula kacdo shacabka ku nool magaalada muqdisho filim dhowaan laga soo saaray dagaalkii degaanka budbud ee walaayada galgaduud ayaa xalay waxaa lagu daawaday degmada gelhareeri ee walaayadaas maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa habeenkii xalay lagu daawaday filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu soo bandhigay jabkii ku gaaray ciidamada dowladda federaalk deegaanka budbud ee wilaayada galgaduud dadka daawaday filimkan ayaa aada uga hadlay waxa meesha ka dhacay iyo waxa ay dowladda federaalka dadka ugu sheekeynayso mid ka mid ah daawadayaasha ayaa sidaan ugu warbixiyey dadka soomaaliyeed ee maangaabta ah ee kobaha maraykanka ah oo kufaarta asliinta ah dacaska u ah ama shaatiga ah mujaahidiinta gacmaheeda layska xejiyey oy la dagaalameen la dagaalankiisa ee meel kasta soo weerareen bilqan iyagoo soomaali ah ee aan marna lagu arkaynin cadoo maraykana ee yaalla marka dadkaasaan u digayaa qabla almowt rabbigoor ha u noqdaano waa dad soomaali ah waa dad diinta islaamka asalkoodii ku dhashay oo dad fitra diiniya ku dhasha ah riddadoor ha ka noqdaanaan leeyahay ilaahay subxaana watacalana ha u tooba keenaano sidoo kale waxay sheegeen in meydadka ciidamada meesha lagu laayey ay ku arkeen waxyaabo ka baxsan shareecada islaamka sida ay u jarteen qof kasta ee lagu leeyahay maanta waa bangaraf ama danab madaxiisu wuxuu u yaalaa sida caalamka gaalada joogta ay u xiiratoo kale u xiirtay gaala soo dhaqan xumaysay wax la dhihi kara muslimiin ma aha markaasuu haddana odayga gurgurta wuxuu leeyahay ee annagaa ka xoog badan annagaa ka diin badan uu leeyahy waxaa la dhihi karaa mar maxaa diinka magaaladaa taqaana uu sheegaayo ma diinka gaaladaa midka uu ka badan yahay sharciga ay haystaan sharciga gaala waa sharciga gaalada waa naga badan yahay laakiin shareecada islaamka iyo islaamnimada islaamka sax ah macdakada waxaan ku daawaday hadda waa sada muuqdaa su-aal ka dhan waxaa waaye gaalo ilaahay subxaanahu
filimaanta alkataa'ib ee dhowaan soo saartay kaasoo soo bandhigay jabka iyo guuldarada ay kala kulantay shisheeyaha iyo dowladda federaalka duulaanka ay ku soo qaadeen shareecada islaamka dad ayaa waxay ku dhinteen roob xoog leh oo ka dhacay magaalada muqdisho ka oo saameyn weyn yeeshay roob xoog leh oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa xusud mudan inay jiraan dad roobka uu sabab u noqday in ay dhintaan ugu yaraantii afar qof ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen sida duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale uu saxaafadda u sheegay walow ay suuragal tahay in khasaaruhu intaa ka badan yahay
khasaaraha noola soo tebiyey ilaa iyo hadda waa ilaa afar qofood ah ku dhimatay warta siigaale cunug yar oo ku dhacay iyo laba qof oo wartaa nabadda warta meeshaan ku dhintay degmada warta nabadda iyo qaar dhaawacah iyo qof kale laba qof oo iyagana boosaneer runtii la dumay iyo laba biyuhu ay qaadeen afartaas ayaa dhinacan ku dhimatay siigaale qofaa ku dhintay ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashada waa intaas dhaawacyo iyo hanti burburta way jiraan baabuur badanoo baabuur guddoomiyaha degmada kii taliyaha saldhigga iyo guddoomiye ku-xigeenka iyay ka mid yihiin xataa biyuhu way qaadeen dee baabuurta ay qaadeen dee iyo mootooyinka isu sheegi mayno waxaa jira meelo biyo fariisina ah kuwaas oo maamulka gobolka banaadir uu horey ugu guuldaraystay in uu hagaajiyo goobahaas oo iminka biyo badan oo qashin badan uu la socdo ay ceegaagaan roobku wuxuu waxyeeleeyey meelo badan ay ka mid tahay meesha la yidhaahdo daala jidka soddonka bare meeshii la dhihi jiray baar ubax iyo balaagsi inta u dhexayso wuxuu waxyeeleeyey warti la dhihi jiray xareed wuxuu waxyeeleeyey siigaali wuxuu waxyeeleeyey xamar weyne wuxuu waxyeeleeyey danwadaagta jidka buuluxuubey wuxuu waxyeeleeyey iskuol buluusiya meelo badan ayuu ka da-ay iyo meelo kale oo aanan hadda maarata oon hadda xasuusteeda ka maqan dabcan oo fagax fagax oo weliba aan ogsoonnahay culays badan inuu ka jiryo oo aan gala habeen dhawood aan tegey muuqaalo lasoo duubay ayaa waxa ay muujinayaan biyaha oo fadhiya jidad waaweyn isla markaasina ay dul sabaynayaan qashin xafaayado u badan taasina waxa ay muujinaysaa in maamulka gobolka banaadir uu ku guuldaraystay in nadaafadda magaalada uu wax ka qabto maamulka hirshabeelle ayaa waxa uu kordhiyey canshuurta uu gaadiidleyda ka qaado iyadoo arrintaana gaadiidleydu ka cabanayaan mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya gaadiidleyda ka shaqaysata gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana isticmaala waddada xiriirisa xamar iyo jowhar ayaa ka cabanaya labo arrin oo kale ah burburka waddada iyo baad hor leh oo uu ku soo kordhiyey maamulka hirshabeelle waxay sheegeen in lacagahan la soo kordhiyey xilli uu gaadiidkoodu burburka waddada ka jira awgii la dhaqaaqi la-yahay ayagoo intaas sii raaciyey in lacagta maalinlaha ah ee laga qaado aan waxba loogu qabanin marka ugu horeysa meeshaan dhibaato weyn aan ku qabnay maxaa yeele jid lagu safra ma taalo jiidka culayska badana ka taaganya baabuurka ama biyojiida ama wajajaba wax daryeela maamulka gobolka wuu arkaa wax daryeelka ma laha waxaa u daran lacagta oo qaadanayo u daran maxaa yeele haddii se lacagta u darnayn gaadiidkii dadka shacabka u shaqeeya wuu adeegi lahay marka labaad waxaan kuu sheegaa dhibaatadan qabna waxaa ka mid ah johran boona waxaa nalaga goynaa balcad balcadda nalaga gooyo boona waxaa ku qoran afar labaad sac inay shaqayso ma shaqayso haddaan xamar ka soo noqona darboonu kala nala goynaa maxaa yeele sideed kala nalaga rabaa intee ka shaqaysaa nidaam doolo ah oo boono hal sac kadib oy dhacayso oo saacad kadibna boonarka la jaraayo nidaam dowla lama dhaho way jajaban tahay gaari gidoomo gaari biyo jiido dhibaatadaan ku qabna mala soo koobi karo cabashooyinka gaadiidleyda ee ka dhanka ah maamulka hirshabeelle ayaa waayahanba ahaa kuwa is-sabajoog ah mana jirto wax jawaab ah oo uu ka bixiyey maamulkaasi rag ku shaqaysta mootooyinka bajaajta ayaa waxay ka cabanayaan waddooyinka muqdisho oo rooba ay jareen maamulkuna inaanu arrintaa waxba ka qaban mar kale maxamed ciise ayaa warkan inoo haya wadayaasha mootobajaajka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho hor leh u jeediyey dowladda federaalka taasoo dhowaan si qasab ah mootooyinka ugu qaybisay a iyo b roobab ka da-ay shalay caasimada muqdisho ayaa mar kale dibadda soo dhigay wadaxumada ka jirto caasimada muqdisho kaas oo ay hadda ka cawanayaan bajaajleyda waxay sababeen roobabka da-ay shalay in waddooyinka ugu muhiimsan caasimadda ay biyaha jaraan sida waddada kilomitir foor ama lambar afar taas oo ay cabasho ka muujiyeen wadayaasha mootooyinka dowladda waxay u joogtaa inay lacag naga samayso mootooyinka waxa ay u kala qaybiyeen a e b oo weliba buufiska lacag nagula qaatay maantana waxa ay wax ka qaban la-dahay waddooyinka biyaha roobku jareen sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah mootaaleyda magaalada muqdisho wallaahi horta cabashada dabcan dhallinyarada maanta kulley maanta ay shaqaysanaysay oo dabcan waddankaani ay ku dadaalaysay haddana bajaajka laba milyan oo doolar markii la xisaabay konton bajaa konton kun oo bajaaj ah haddana dowladdii ee sidaan yacni dhallinyarada u dhaqmayso oo dabcan biyihii waddooyinka yaalaan aysan waxba iska saarin xil oo keliya ay maslaxaddooda ee maanta ay noqoto bes inay dhaqaalo ku xisaabtamaan dhaqaalo ay ku fikiraan waa ujeedaa dhibaatada bulshada ay ku qabta hadeertaan meeshaa mootooyinka ah dadka biyaha baabuurta marka ani waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliya inay wax u qabato ummadda ayaa loo doortay ummadda inay dhaqaalo inay ku xisaabsamaan ay dabaqyo iyo daarar ay ka dhistaan ma ahan dabcan daraad qoraar waxaa la soo dejiyey a e b mootooyinka maadaama loo bixinayo diiwaangelinta xataa dowladda fariiwa ugu dhigi weysa dhallinyarada ayagoo dalkooda aan ka tahribin oo shaqaysanayso kadib waxay sheegeen in haddii laamiga hagaagsanaan lahaa aysan dhacen in biyaha roobka saameeyo shaqadooda waa nasiib darro magaaladu haatan giddi waa kala xidhan tahay ilaa bakaaraha ilaa madiino ilaa lambar afar ilaa halkan hadda aan joogno isku shaqaalaha meelihiisa ah waxaa ka jira dacad weyn jidadku waa go'an yihiin mootooyinkii meel ay maraan male jidka in la dhigo marka haddana dee biyaaba gooyeyba biyahaanu hadduu laamigu uu hagaagsan yahay ama toosan yahay orodba ku mari lahaayeen waxa biyahan joojinahaya waxaa weeye laamigii baan dhisnay dowladda federaalk ayaa waxay ugu yeeraan canshuur ka qaadata mootooyinka iyadoo qaar kale oo askarta ka tirsan ay baadaan mootooyinka shacabka ku dhaqan muqdisho carruurtooda ma helaan waxbarasho iyo isbitaallo lacag la-aan ah xitaa waddooyinka ay ku shaqaysan lahaayeen ayaa burbursan warka wdhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan doornimadan waa inaga intaa